galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale soomaaliya waxaa maanta ka dhaqangalay go-aankii dhowaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda soomaaliya ilaa iyo hadda ma jiro wax diyaarado caalami ah oo saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde oo maalin walba ay soo caga dhigi jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan
ilaa iyo hadda ma jiro duulimaad caalami ah oo saakay kasoo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde oo maalin walba ay soo cagadhigan jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan oo isugu jira kuwa rakaab ah iyo kuwa qaadka ee ka yimaada dalka kenya oo go-aanka uu saameyn ku yeeshay iyadoo maanta markii ugu horeysay muddo sanado ah gudaha magaalada muqdisho aanay imaanin qaad taasoo si weyn looga dareemay suuqyadii iyo goobihii lagu iiban jiray waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa beerta ee magaalada muqdisho oo maanta qaad la-aan ah kana hadlaya sida amarkan uu saameeyey liibaan maxamed ciise afhayeenka iskaashada qaadwalaha gobolka banaadir hadda waxaa ku sugannahay beerta weyn qaadka qaad ku soo dego magaalada muqdisho maanta wax qaada ma imaan saan filaynaa waxaa weye shan toban beri bay dowladdu cilaamisay dee waxaan filaynaa kolley shan tobanka berina waxaa weeye in ganacsigeenu xagad ku jiro sidaad u aragtaan guud ahaan go-aanka dowladda wallaahi markaa laba dhinac maan ka fiirsin marka u fiirana waxaa weeye aad baa ugu faraxsannayo dhinaca cudurka marka la fiiriyo lala dirirayo ilahay un laga badbaadiyo dowladduna waxa weeye la tacaalayso oo aad baan ugu faraxsannahay mid kalena wallahi culeys baan dareemaynaa oo sidaa kale markaa fiirino waxa weye ganacsigeeni oo hakad galay oo dhammaan guud ahaan soomaaliya mahdi warsamaa cadar ka mid ah ganacsatada jaadka keensata ku nool magaalada muqdisho dadka ganacsada jaadka ka mid ahay aad baan idiin salaamaya bahas v o e-da walaal aad baan u taageersannahay in la joojiyo qaadka ama duulimaadka dhammaan sababta ana waxa waaye mar haddii cudur yimaado xoolo waxba ma galaan ummadda soomaaliya annaga waxa weye baahida annagu aan qabno qaadka ka ganacsigiisa waxaa ka muhiimsan caafimaadka ummadda soomaaliyeed ina annagu lacag helno ummadda soomaaliyeedna baabaado waxaa nooga fiican in annagu waxa waaye ilmahay u dib jiraan ummadda soomaaliyeedna ay caafimaad helaan magacaygu waa faadmo cabdiraxmaan qolada jaadka gadaan ka mid ah jawaanley baana agooleyna waa ah ilmahayga aniga hadda marna waa abood dhintay waxaan ka biili jiray qaadkaas baa nolosheenna ku tiirsanayd dadweynihii macnaha wixii dadkii oo macnaha nolomaalmeedka soo hoysan jiraan ka midna marka nolomaalmeedkeennii dawladdii waa naga joojisay wax wara iyo wax aqbaara kale iyo midna namoodin xoolihii duurkay naga jireen wixii aan xataa markaas aan gadayna xilligaas duurkay naga jireen ay nooga maqnaayeen ayagoo duurka nooga maqan wixii dhan qam darina la siiyey annagu islaamna waa nahay oo annagu cudurkaa la sheegaya waxaasna ilaahay baan aaminsanna oo allaan ku kalsoonna ha ahaatee annagu barofeshinkeenni iyo shaqooyinkeenni iyo wixii aan haysanay oo aan ka shaqaynayna jaadkaas bay ahaayeen jaadkaasna dawladdii way naga joojisay wax hadda barofeshina oo kala gooniya naloo sheega ma jiraan salaad faarax ganacsatada qaadkan ka mid ahay ganacsatada qaadka kaliyana saamaynta joojintu ma yeelan soomaaliya oo dhan buu saamayn ku yeeshay markii saasoo kalea dhaqaaluhu iskugu xihan yahay shiina ilaa soomaaliya adduunku dhaqaaluhu isku xihan yahay soomaaliyana waa isku xihan tahay balse hadda jullaabada dawladdu qaatay xitaadayoo joojinta ah oo dadkii maadaama annagoo isbitaalna aanla lahayn daryeel fiican aan haysan jullaabadii koowaad aan dawladda ka aragnay bay tahay hadday jiri shan iyo toban beri wax noo xadaday bay tahay aad baan horta middaa u soo dhawaynaynaa midda kale dhaqaalaha iyagii saamayn buu ku yeeshay marka sidaas daraaddeed hadda wixii soo gaari lahaa waa na soo gaara waxaa nooga daran caafimaad la'aan baa nooga daran haweenkiibaa cunay oo sakiiradiibaa cunay oo odayaashiibaa cunay oo naagihii iyo nimankii waa iskale aqoon waayey ee ingiriiskuwa waa joojiya ha jooji waxaa leedahay islaan magaceeda diidaad leedahay laakiin tiri dib inaysan noogu soo celo ayagu waxay heli lahaayna ilaahay minallaahi ka siiyo dadkaanna aniga go-aanka dawladdan raacsiisana shan iyo tobankaa beri inay naga joojiyaan oo la baxnaaninahayo ilaahay baa caafimaadna haya cudurkana haya caafimaadka iyo cudurka la kala ogaanahayo waddanku oo xalba la gaarahayo waxaan jeclaa inay naga joojiyaan midda ku xigta arigiibaa cunay oo dameerihiibaa cunay oo sakiirradis laba jirrada ahaabaa cunay ha naga joojiyeen gebigiisaba kamid ahay faashilayaasha qaata qumburadaha ee ilmo yaraan ku korsadaa dhibaato weyn si weyn oo saameeyay maanta wax la qaadada oo la gadaaya ma jirto baagamuunta waa indhaha taagtaag waaye waxa waxa ahayna male waa inkastoo dawladdu ay hakisay duulimaadyada caalamiga ah haddana waxaa shaqaynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka dowladda soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin ad adag si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay ka sokow xayiraada duulimaadyada waxaa la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha sidoo kale waxaa la joojiyey kulamada waaweyn iyo isu soo baxyada gudaha magaalada iyadoo ilaa iyo hadda soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho laga helay halkiis oo ah muwaadin soomaali ka yimid dalka shiinaha seenaba bukar maxamed v o a muqdisho